waad mahadsantahay maxamed ismaaciil weli waxaa caalamka si aada looga hadalhayaa duqeyntii maalintii shalay ka dhacday magaalada baqhdaad ee caasimada dalka ciraaq taas oo lagu dilay hogaamiyihii shiiciga ah ee qaasim suleymaani ahna genaraal sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka ee iiraan siyaabo kala duwan ayaa loo hadalhayaa dilka qaasim suleymaani waxaana ka hadlay dowlado badan oo ka tirsan caalamka kuwaas oo qaarkood ku baaqay in xaalada la dejiyo halka kuwo qaarna ay si toosa u taageereen dilka qaasim suleymaani kuwana way cambaareeyeen dabcan dowladaha la xusi karo ee ka hadlay islamarkaana ku baaqay in xaalada la dejiyo waxaa kamid a dowladda ruushka iyo faransiiska waxayna sheegeen in tallaabada maraykanka uu qaaday ay kasii darayso xaaladana ay adkeynayso waxaa sidoo kale jira andimo ka dhisan caalamka islaamka oo iyaguna arrinkaasi si kulul u cambaareeyey maamulka nusayriyada ee uu hogaamiyo bashaar al asad ayaa kamid ah ee dadka sida kulul ee uga soo horjeestay duqeyntii ee lagu dilay qaasim suleymaani waxaana war kasoo baxay madaxtooyada nusayriyada lagu sheegay in nidaamku aada uga xun yahay wixii dhacay turkiga ayaa ka mid a dowladaha ka hadlay waxaana wasiirkeeda arrimaha dibadda uu sheegay in dilka qaasim suleymaani uu sii kordhin karo amni darada iyo xasilooni darada ee ka jirta mandiqada dowlado badan ayaa sidoo kale ka hadlay ruushka ayaa ka mid ah waxayna sheegtay in dilka qaasim suleymaani uu halis ku yahay amniga guud ee caalamka dowladda iiraan ee weli waxay wadaa hanjabaada ku aadan inay ka argudan doonto maraykanka ilaa haddana waxaa laga dhursugayaa jawaabta dowladda iiraan ay bixin doonto iyo waxa ay noqon doonto durbaninka sida rasmiga ah u maamula dalka iiraan ee cali khumeyni war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hogaamiye cusub uu u magacaabay guutada alqudus uu hogaaminayay qaasim suleymaani ninka hawshan loo dhiibay ee qaasim suleymaani khalafka u noqday waxaa lagu magacaabaa ismaaciil qa'aani waxaana la sheegay in horeba uu ahaa ku-xigeenka qaasim suleymaani aadna ugu fogaatay naceybka uu qabo dadka muslimiinta ah isaga iyo cali khumeyni ayaa booqasho ay ku tageen guriga qaasim suleymaani ee ku yaala magaalada tahraan ee caasimada dalka iiraan waxay ugu tacsiiyeen qoyska qaasim suleymaani waxaana ninka cusub ee hogaamin doona guutadan ee ka tirsan ciidamada kacaanka iiraan uu shaaca ka qaaday in maalmaha soo socda la arki doono meydadka dad amerikaan ah oo waran guud ahaan mandiqada bariga dhexe waxa uu ku tilmaamay isagoo sheegay inay u argudi doonaan qaasim suleymaani si guud marka madaxda dowladda iiraan waa kuwa iska hanjabaad badan waxaana mid waliba oo kamid a xukuumaddaas isagoo isticmaalaya baraha internetka uu soo qoraya tahdiidaad iyo hanjabaadyo ka dhan ah dowladda maraykanka iyo masaalixdeeda ku firarsan ee caalamka donald trump madaxweynaha maraykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay duqeynta lagu dilay qaasim suleymaani waxaana shir jaraayad oo u qabtay warbaahinta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan kuwa maraykanka uu ku sheegay in qaasim suleymaani uu ku lug lahaa dilal loo geystay muwaadiniin badan oo amerikaan ah sidoo kalena hadda uu qorsheynayay inuu fuliyo weeraro kale oo noocaas lamida sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in tallaabadan ay dowladda maraykanka u qaaday si ay u joojiso dagaal balse aysan ahayn mid loogu talagalay in dagaal uu ku bilowdo aan soo gudbinno qayb ka mid a ee hadalka uu donald trump jeediyey
ka madaxweyne ahaan waajibaadka ugu weyn ee isaaran waxaa ka mid a inaan difaaco qaranka iyo shacabka habeen hore ciidamada maraykanku ayagoo fulinaya tawjiihaadkayga waxay ku guulaysteen inay dilaan argagaxyaha koowaad ee caalamka oo ah qaasim suleymaani suleymaani wuxuu qorsheynayay inuu beegsado diblomaasiyiinta iyo ciidamada maraykanka balse waan kala hormarnay oo waan dilnay tallaabadii habeen hore waxaan u qaadnay inaan ku joojinno dagaal dhici lahaa ee um aanaan qaadin inaan bilowno dagaal cusub
donald trump madaxweynaha maraykanka markii uu shirkaasi jaraayad qabtay waa uu diiday in wax su-aalaha la weydiiyo taasi oo muujinaysa in maamulka trump aanu dooneynin in wax badan oo ku saabsan qadiyadda qaasim suleymaani uu warbaahinta usoo bandhigo maraykanka markan waxaa muuqanaysa inay ka go-an tahay khiyaarka caskariga ama midka militariga waxaana aroornimadii hore ee saaka oo sabti ah ee laga soo sheegaya dalka ciraaq inay ka dhacday duqeyn cusub oo loo geystay kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka xashdu-shiiciga ee hoostaga xukuumadda rawaafida ciraaq kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka oo ka ambabaxay magaalada baqhdaad ee caasimada wadanka ciraaq ayaa iyagoo maraya meel waqooyiga kaga beegaan ee magaalada waxaa lagu sawramaya inay la kulmeen weerar duqeyn dhanka cirka ah oo ay u geysteen diyaaradaha ciidamaha maraykanka waxaana halkaasi ku geeriyooday ugu yaraan lix ruux oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka xashdu shiiciga inkastoo aan magaciisa la sheegin wakaaladaha wararka gaar ahaan reuters oo soo xiganaysa ila lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada baqhdaad waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay tahay lix ruux islamarkaana laga yaabo in dadka dhintay uu ku jiro ninka lagu magacaabo shibla zaydi oo ka mid a saraakiisha xashdu shiiciga dhanka kale saraakiil ka tirsan bentagonka oo la hadlay wargeyska newsweek ee maraykanka laga leeyahay ayaa xaqiijiyay in lix ruux oo kamid a xishdu shiiciga lagu dilay duqeyntaas taas oo ka dhacday waqooyiga magaalada baqhdaad islamarkaana ay fulisay diyaarad daroon ah marka si guud xaaladdu waa sidaas dadka muslimiinta ah gaar ahaan kuwa ku nool suuriya iyo ciraaq aad ayay ugu faraxsan yihiin dilka loo geystay qaasim suleymaani waxaana inta badan masaajida ku yaala waqooyiga suuriya maalintii shalay khudbadda jimcaha lagu soo qaatay dilka loo geystay qaasim suleymaani iyadoona la arkayay meelaha qaar dadka muslimiinta ah oo macmacaani iyo waxyaabaha daayaad ah isku qaybinaya oo isa siinaya taasi oo ay ku muujinayaan ama ay ku cabirayaan farxadooda ku aadan geerida iyo halaaga qaasim suleymaani oo ahaa irani shiici ah aadna u dhibaateeyey muslimiinta caalamka ee gaar ahaan kuwa ku nool suuriya ciraaq lubnaan iyo yemen iyo wadamo kale oo ka tirsan caalamka islaamka insha allah xiisadan taagan iyo wixii kusoo kordha dhagaystayaasheenna waan usoo gudbin doonnaa